بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن كسو جرني كتاب كي شرح الأربعين النووية والشيخ محمد بن صالح العثيمين وسكلها عن سو قارني الحديث السابع والعشرون حديث كتدبي لواتنات عن النواس بن سمعان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس نواس بن سمعان waxaa laga wariyey oo uu ka warinaya rasuulka sal ly slama in rasuulka sal slm uu yidhi albiru xusnu اlkhuluqi wاlإثmu maa xaaka fii nafsika wakarihta an yaطalica calayhi الnaasu samafalku waa akhlaaqda wanaagsan akhlaaqda wanaagsan waxay ku kulansan tahay in dadka si fiican loola dhaqmo oo qofku turid uu maaragtay muujiyo daacada allana ku dadaalo saasaa marka birigu uu xusnu khuluq ku noqday walismu dembiguna maa xaaka fii nafsika waa wixii naftaada ku noqnoqda oo shaki kaa galo oo aad ka cabsato inay dembi yihiin wakarita aadna dhibsato an yatalica calayhi innaasu dadkii inay arkaan oy dul istaagaan rawaahu muslim muslim baa wariyey wa can waabisata ibni macbad radia allahu canhu qaal waabisata bni macbad waxaa laga wariyey allah ka raali noqday inuu yidhi ataytu rasuula allahi sal ly slam faqaal rasuulka allaan u imid kaasuu wuxuu igu yidhi ji'ta tas'alu can albiri walismi waa timid buu yidhi adoo iweydiinaaya biri iyo samafal waxa la yidhaahdo iyo ismi iyo dembi waxa la yidhaahdo qultu waxaan idhi buu yidhi nacam haa arrinkaasaan u imid buu yidhi rasuulka sal sl waa la waxyoodaa waxyi baa u imaanaya qaala wuxuu yidhi istafti qalbak qalbigaada su-aal weydii waxaan ma ku xasilanyaha mase kuma xasilna qofka marka sidaasoo kale la leeyahay oo qofka taqiga ah ee alla ka cabsada ee fitradiisu ay toosan tahay oo qallooc aanu gelin qofkaasoo kale istafti qalbika la yidhaahdaa albiru birigii iyo samanfalkii waa matma'anat ilayhi nafsu waxa naftu ay ku xasishayaa la yidhaahdaa watma'ana ilayhi alqalbu qalbigiina uu ku xasilo walismu dembiguna maa xaaka fi nafs waa waxa nafta ku warwareega oo qalbigu u waasic noqon waayo oo xoogaa shaki uu kaa galo wataradada fi sadri laabtina ku laablaabta wain aftaaka annaasu aftowka dadku haba kuu fatwoodaane oo haddii wixii matal xaaraanta ah haba ku yidhaahdaan waa xalaal oo aftowka haba kuu fatwoodaane waxba kuu tari mayso jawaabaha ay ku siinayaan iyagu iyo fududaynta ay arrinka kuu fududaynayaan qaala sheekh raximahu llah yani sheekh nawowi wuxuu yidhi xadiidun xasanun kan waa xadiid xasan ah ruwiinaahu fii musnaday alimaam axmed ibn xambal wadaarimiyi biisnaadin xasan yaan ku werinay buu leeyahay sheekh albaanina wuxuu yidhi waa xasanun ligayrihi sida saxiixu tarkiib watarhiib uu ku sheegay sheekh bin cuthaymiin wuxuu leeyahay samafalka alla uu qur-aanka ku sheegay oo alla uu yihi watacaawanuu cala albiri wataqwa isu kaalmaysta samafalkii iyo alla kacabsigii samafalkaasi waa kelimad ku tusinaysa khayr badnaan meeshan uu yihi rasuulka sal l slam xusnu lkhuluq waxaa laga wadaa buu leeyahay in qofku dhaqanka uu alla la dhaqmaayo mucaamalada uu alla la mucaamaloonayo ay wanaagsan tahay sidoo kalena dhaqankiisa iyo mucaamaladiisu addoommada uu la mucaamaloonayo ay wanaagsan tahay waxaasoo dhan akhlaaqda wanaagsaneed bay soo gelayaan marka sidee alla maaragtay yani si wanaagsan loola dhaqmaa waa inaad axkaamtii sharciga kula kulantaa ood ku qaabishaa raalli ahaansho aad ka raali tahay iyo hoggaansan aad u hoggaansan tahay naftaadana wax culaysa aanay ku jirin oo qalbigaadu aanu ka cariiriyamin xukunkaas haddii alla uu ku faro salaad ama sako ku faro ama soon ku faro ama waajib kale uu ku faro waxaad kala hortegaysaa qalbi waasic ah oo furan sidoo kale akhlaaq wanaaggii alle lagula dhaqmaayey waxaa soo gelaya wixii ku saabsan axkaamtii qadarka wixii alle uu hore u xukumay oo qofku mar walba hadde maaha mid faraxsan oo sidii uu rabay waxyaabuhu ugu socdaan oo mararka qaarkood waxaa uu imaanayaa wax tiiraanya geliya xagga xoolihiisa oo xoolihii baa nuqsaani wax gelayaan ama ahalkiisa xoogaa dhib ku dhacaya ama naftiisaaba maaragtay mushkila qabsanaysa caafimaad darre iyo waxaasa u imaan kara ama bulshadii baa maaragtay dhib ku dhacaya laakiin yaa qadare waxaas waa xukunka alle qadarka alle ku socdaan marka waa in mucaamalada alle aada la mucaamaloonayso ay noqotaa mid wanaagsan oo qadarkii aada noqotaa mid maaragtay rumaysan haddana wixii lagu faray aad la timaado wixii lagaa reebana aad ka joogto akhlaaq wanaagga ku saabsan dadka sida loola dhaqmana waxaan hore u soo sheegnay in laga wado wixii macruufka ahaa adigu inaad bixiso oo aad maaragtay ku deeqdo aad deeqsi aad noqoto dhibkana dadka ka ceshato wixii musiibahana aad u sabarto wejigaaduna uu furfuran yahay afartaas waa in lagaa helo si maarata qofku akhlaaqdiisu ay u wanaagsanaato hadda marka waxaa laga hadlayaa buu leeyay shiikhu waa samafalkii iska furnaayo mutlaqa ahaa waaye laakiin waxaa jira biri oo khaas ah oo mid gaara ah sida samafalka loo sameeyo labada ku dhashay oo kale waalideynka axsaan baad u samaynaysaa hadday xoolo u baahdaan hadday shaqadaada u baahdaan hadday wejigaada u baahdaan iyo noocyadii ixsaanka oo dhan wax alla waxay kaaga baahdaan in lagaa helaa loo baahan yahay marka shiikhu wuxuu isweydiiyey labadii ku dhashay ood baari u noqoto ma soo gelaysaa hadalka rasuulka sal ll ly slama birigu waa akhlaaq wanaagga jawaabtu waxay taa buu leeyahy shiikhu haa birul waalideynki iyo labadii ku dhashay inaad u samafasho way soo gelaysaa akhlaaqda wanaagsanayd sababtoo ah shaki kuma jiro in labadii waalid ee adiga ku dhalay aada u samafasho ay tahay dabeecad wanaagsan iyo akhlaaq wanaagsan oo qof walbaahi u mahadinayo qofkii ku dhaqmay arrinkaas meeshan uu yiri rasuulku sal l slm walismu ismigu waa dembigii wuxuuna diddi u yaho kasoo horjeedaa birigii iyo samafalkii maxaa yeele alla wuxuu yidhi watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alismi walcudwaan waa laba shay oo iska soo horjeeda birigii waxaa kasoo horjeeda dembigii taqwadiina waxaa kasoo horjeeda cudwaan iyo gardarsi marka samafalkii iyo alla kabaqidii isu kaalmaysta hana isugu kaalmaynina dembiga iyo xadgudubka haddaba ismigu muxuu yahay dembigu muxuu yahay rasuulku wuxuu yidhi sal lla ly slama alismu maa xaaka fii nafsik dembigu waa waxa naftaada ku warwareega oo maaragtay aada walbahaar ku sugan tahay marka aada samaynayso ama aada rabto inaad samayso wa karihta aada dhibsanayso an yatalica caleyhi innaasu inay dadka arkaan sababtoo waa wax laysku ceebeynaayo oo dadkii ay caynayaan marka adigu waxaad noqonaysaa qof wixii ka shakisan oo dhibsanaya dadka inay ku arkaan waxaana kolley hadda laga hadlayaa dadka qalbigoodu uu toosan yahay qofkaasaa la dhihi karaa haddii qalbigaada wax ku warwareegaan ama naftaada wax ku warwareegaan oo aada dhibsato in maaragtay dadkii ku taalacdaan de waxa waa wax xune ka fogow waa dembi sheekh bin uthaymiin wuxuu leeyahay arrinkan hadda laga hadlaayo oo laleeyahay alismu maa xaaka fii nafsika ama fii sadrika kule anuu lafdigaan arkayo muslim saasuu ahaa alfaadiisana kule waa iska badan kartaa marka laga hadlaayo maarata arrinkan meesha imaan maayaan buu leeyay mana soo gelayaan dadka daalimiinta ah ee daacada alla ka baxsan ee qalbigoodu engegan yahay ee aan waxba u aabayeelaynin bal ayba dhici kartaba inay ku faanaan dembigii samayntiisii kuwaasi kuwa laga hadlaayo hadda maaha marka hadalkan hadal iska furan maaha oo marka laleeyahy alismu maa xaaka fii nafsika wa karihta an yaطlica caleyhi innaasu qof walba lagama wado ee waxay ku gaar tahay buu leeyahy shiikhu qofka qalbigiisu uu nabadgelsan yahay daahirna uu yahay saafina uu yahay qofkaasaa marka uu xoogaa hamiyo oo qalbigiisa wax soo galaan dembi wax noocaasoo kalea inuu sameeyo yaanu ogaanin in waxaas dembi yahay xagga sharciga waxaad arkaysaa in xoogaa qalbigiisu warwareegayo oo uu dhibsanayo in dadka ay taalacdaan marka tan waa wax ku tusinaya waxaas inay dembi yihiin oo alla qalbiga muuminka ee wanaagsan uu maaragtay geliyey faa'iidooyinka xadiiska laga qaadanayo waxay tahay faa'iidada koowaad in rasuulka sal ll slam la siiyey hadallada kuwooda jawaamicda ah ee macaani fara badan kulansanaya eragyaduna ay yar yihiin hadal yar buu ku hadlaa rasuulka sal ll ly slama macaani fara badanna waa xambaarsan yahay hadalkiisu oo waa ka yiri rasuulka sal ll slam albiru xusnu lkhuluq waa kale waa kelimad marka jaamic ah oo maanicna ah yani waxa lo wixii biri ahaana meesha waa soo gelayaan waxaan ahaynna waa ka baxayaan faa'iida labaad waxay tahay isku tirsiin la isku tirtirsiinayo akhlaaq wanaagi haddii aad marka akhlaaqdaada wanaajiso samafal baad ku jirtaa haddii qof uu yiraahdo berigu miyuu ka hor imaanayaa in alla dartii loo xanaaqo oo loo caroodo yacni haddii aan qof anugu u caroodo oo aan arki ku adkeeyo miyay ka hor imaanaysaa taasi birigii iyo akhlaaqdii wanaagsanayd shiikhu wuxuu leeyay jawaabtu waxay tahay maya ka hor imaan mayso ee weliba akhlaaqda wanaagsanay taasi ka mid tahay maxaa yeelay marka aad qof maaragtay dembiile ah ama bidcoole ah aad alla dartii u nacayso oodna u caroonayso oodna xoogaa ku adkaynayso maqsuudkaadu adiga waa maxay waa tarbiye iyo tawjiih inaad wax hagaajiso yaa qasadkaad uu yahay iyo in maaragtay qofkaas aanay dadku ku kadsoomin marka akhlaaqda wanaagsaneyd bay soo gelaysaa sidaa darteed rasuulkeennu sala allahu alay wasalama uma aarsan jirin naftiisa wix isaga maaragtay u khaas ah laakiin haddii dembiye lagu dhaco oo maxaarimtii alle maaragtay la jeexo aad buu u xanaaqi jiray rasuulka sala alla alay slam faa'iidada saddexaad ee laga qaadanayo xadiidka waxay tahay in qofka muuminka ee qalbigiisa uu saafiga yahay ee uu nabadgelsan yahay dembigu uu ku warwareego naftiisa yuusan ogaanin oo uusan yaqiinsanin oo waxaan inay dembi rasmiya yihiin yaanu hubine oo wuxuu hubay aanaba noqonine waa ka shakisnaadee waxaana loo deliilsanayaa hadalkii rasuulku sal ll ly slam uu yidhi walismu maa xaaka fii nafsik dembigu waa waxa ku warwareega naftaada wuxuuna la hadlaayey annawaas bnu simcaan iyo dad kale akhyaar tahay noociisa oo kale ah maxaad samaynaysaa marka adigu haddii naftaada wax ku warwareegaan oo aad ka shakiso waxaanuma dembi ma amase dembi maaha sida wanaagsan waa maxay waa inaad waxaa faraha ka qaado marba haddii dembi ahaanshadiis la isku haysto maxaa kuu geeya wax noocaas oo kale ah dhinaca nabadgelyada xigso adigu marka ilaa wixii ku kala caddaanayaan ha samaynin waxaana u daliila in aan wixii lagu dhacaynin ilaa la iska hubsado hadalkii rasuulku sal slm uu yidhi dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka wixii ku shaki geliya ka dheerow waxaadna ku dhaqantaa ood ku camal fashaa waxaan ku shaki gelinin ha dhiiranin marka adigu waa markaaad ku dhacdo shubhooyin qofkii shubhooyinka ku dhaca iyo waxyaabaha maaragtay shaki shakigu ku jiroon la hubin qofkaas waa qof xaaraanti ku dhacay hadduuba ku dhiirado shubhaadkii xaaraantina waa ku dhacaya meeluma jirto sida rasuulka sal slm ka sugnaatay intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online